ilow iiridahan kumuudahayna ma udur dheeraday afshayli waaya idinka reebay inaysa sheegeen walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiigay yaraabi inamaysi iniiska fiirada isbuunyo iniiska dhiibta udur daawalaan'e eebigay masheegne aquuna medical center ma seeto adiina maku daawaysato intiikoo dembaytona ha in sheegdo akhuna medical center isku dhama ee angmoogatay isbitaal aqabka caafimaadka idna unkumoganayne oo mutaka daawaysid akhuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan le adeega caafimaad marna go'aansada inta meelhanku bahan bulshada saas haatow aquuna medical center mashiimo yaal haddii aan walsiinkudadaar mayba kumid aha ultrasound baaritaanka uurka jarka c b c baaritaanka dhiiga guud makumaran microscope iyo weliba daawooyin tayle oo inaska jaraan daawada masaarada daawada turkiga iyo weliba daawo yurub ee isbitaalka aquuna medical center yamayba usakiyaale jidwiinaga galow harajaadkii hora mayna dhiniga kahaaya hatiiska cusub ee shirkada korontada beeko weli faahfaahintaas dheer mayba kula hariiri kortaana taleefanada nambareed iyo shalceeyin eberli halshan toddobaatan iyo toddoba eber eber toddobaatan iyo toddoba ebirli hal shan konton iyo todoba tomiyo todoba ebir shan ama taleefanka kaloonka dambuilan bershay useeyey eberli hal shan konton iyo sagaal konton iyo sagaal afartan iyo sagaal haddaba bulshooy hore indeera akhuna medical center
wifi 4g lte mayn dhiyan mas'alo dogongo maynin dange mas'al rijaalu malhuren internetna myfi 4g lte ma aragni ima dhegna mogdo uurshayu ma gordow imay hayagna maren fayle mogdulku kubahaw maylato ahaa adeega myfi 4g lte markaatama doontou lanki midagdiiska gobsada myfi 4g lte mataawayaane mar hor li in sheegay inay mas'aladiiska weelaw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyu myfi 4g lte uhay uhay ti geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online liniska faanow ay koo moqanaanay adeega myfi 4g lte bad i bere bered ii baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo ada roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu'ideerba guur interneeda usub global interneda sidii galeytihan lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega asriga ahoo usub myfi 4g lte mobil ama kombyutar ka isticmaal meel walba ada roogda macaamiilka global internet may bagadaday qalabka myfi mobile internet may bana ka jarte labaatan g b oo free e adeegun casriga ahoo usub mayba kala hariiri kortee asxaabta sida indhanyin ada oo g b-ga antuurasa waana la hakiin tuuro kora inbilow mee adeegun ammaantiis in badan ah i deertay intay inka toosay in adaayba adeega 4 g l t e maybaysinku helo kortana xarunta global internet oo xafis dhiusukiyaala daarta ganacsiga ee alkhaliil wali faahfaahintaas dheer iyo weyba isinkula xiriiri kortaana taleefon lambarada shalay eberli hal shan afartan toddobaatan afartiili eberli hal shan lixdan iyo siyeed labaatan iyo shan soddon iyo lama ama neeshanka eberli sagaal sagaaliyo todoba siyeetii kow lama boqol ama leenleenka soddo ili toddobaati afar qonto iyo shan soddo iyo afar lama boqol labaati kow ama imailka jicoby at global som dot net jicoby at gmail dot com haddaba bulshooy horeen deera myfi 4g lte
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر arwada alaabgeliyowga hafiisee ii ido ee alla aamin
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aamiinfa ilaa kulantafayla dhegaystayaal meelwalboosin roogtan iyo iswalboosin iyo dheegaataa baha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kale ku baratan idaacadda warsan ee beledkan baydhaba markiilu kuraaba hamiinka jimaadaha sabtada hooydaasa hamiinama khamiisa u jimaaniya hooydaayta taarigdan iyo kabeeganta labaatan iyo sadiida bilaa saddexaad ee maarta sannadda lamada kun iyo toban iyo toddobada qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheeg eedan oo muddooyinkii indambeyti ka maqnaayey magaalada caasimadda ee muqdisho waliba sageekareed hankanagada ee magaalada baydhabo islamarkaasna safarka kiija iyo kuweheliyan xildhibaana oo ku dhirfanaayey maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dawladda tiitiya iyo weliba saasoo kale markii iyo haddeeran magaalada baydhabo madaxweynaga weliba uu soo kuwarbiyey safarka kiijay waana anhambaliyey golihii wasiirada ee dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uuse magadhow warbixin ku hadalaasa arrimo ogaasya barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaalka dheega doonta qodobada saasoo kale hamiinnimadan kulanku warsan uuna siinkahayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid ee culimaa'udiinka magaalada baydhabo weliba iyo iniska kooyana kulundiimeed iyo kuku hadlaayaan arrimo la xidhiira takfiirka iyo weliba sida markaasi oo hankabadadahayan magaalada baydhabo barnaamijka kulunku warsan iyo dhegaystayaalka dheega doontaan warbixin una arrintaasiin ku diyaarin qodobada saas oo kale kulunku warsan hamiinnimadan isin dheega doontaan weliba ku mid eh ilaa afartan qoys oo ku mid eh qoysaska nka tabar daron ee xilligan dhibaatada ka haysata gudaha magaalada baydhabo weliba geeka deeqlahanmarsi idaacadda warsan ee magaalada baydhabo la ka guddoonsiiyey isla idaacadda warsan ee magaalada baydhabo deeqdaas oo iniska jarti bariis sokor timir isaliid deeqdaas oo ku koyti gabar soomaaliyeed oo deegaanadan akujeedda dalka binaansheena ka nool barnaamijka kulanka warsan iyo dhegaystayaal ka dheegi doonta hanisbanbahowka eedan taageero lang muujiyow golaha wasiirada cusub ee xukuumadda soomaaliya ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre uuse dhowaan hamaga dhowina weliba uuse geeku kudhiyey magaalada caasimadda ee muqdisho waana ku qaybgaleen ururada haweenka iyo weliba maamulka gobolka banaadir oo uuse hoggaankan ahaay guddoomiyaha maamulkaas yuusuf sheekh jimcaale kulunku warsanya dhegaystayaal ka dheegi doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ooyo ka jiraan walhiyanaysyada kulankantiin ku guda jarniyahaasiin gudbii doonna barnaamijka kulunka welibaa saaray ownimadan mukhtaar sheekh aadan dalmar farsamadu waa faysal dhaayow cabdullaahi nuur aadan sinidarees yahay mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kaliyo barnaamijka kulanku warsan yahwudasiin kulanna qiibo hore barnaamijka gudagalay qodobkan ku horeeyey weliba uusa nagdeeya shariif xasan oo sheeg eedan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaantanba magaalada baydhabo ku muqnaayey weliba usriyeed hankanagada ee gudoha magaalada waana safarka kiijey iyo ku heliyeen xubno ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya welina warbixin ku hadalaasa kooyowka madaxweynaga iyo weliba xildhibaanada madaxweynaga lakoyti waa lakooyan geeka weliba nin diyaariyey xasan cali daa'uud oo warsan ku tirsan waayahay dhegaystayaal warbixintaas reediyaa ku dheegi doontaan balse dhinaga kale qodobada kale ka sii dareero culimaa'udiinka magaalada baydhabo kulun iyo geeka iniska kooyan weliba iyo kuku hadaleena arrimo la xidhiira takfiirka iyo weliba hakabadadowka magaalada baydhabo iyo khatarta diitiis weliba warbixin arrintaas ninku diyaariyay cabdulaahi cafaani oo warsan ku tirsan
oo salaadii duur kureeda alla kaqabadii masaajidka weyn ee jaamaca ee magaalada baydhabo iyo waliba lanku hadlaya khatartii iyo leeyin kooxdan iyo saamaynta iyo kuweeldada koranga kooxdan waayahan dambe iyo fikridio kafaafasi bulshada dhatiye welibana kulunkaasi geeka kula hadalaya bulshada culimo siwiinanka kasoo beledkan baydhabo haana soona kumid hayana sheekh xasan dooyow sheekh shariif maxamuud haana soona bulshada iyo xaqu-qaybgalay kulan diimeedka iyo kuwacdeenga baadida iyo tabsinyenga kooxdan iyo fikradda qaldan iyo aaminsinyenga iyo sidiyo mujtamacan kudig doonaado koranga shee xasan dooyo oo siina jeedi kulankaasay muxaadaro dheer iyo waliba iskugu hadlay kooxdan iyo dhaqamadii iyo meeliyo ku roogan diinta islaamku oona qaadi adilooyin banaayeena kooxdan takfiirka lankasow oona ka arooray qur-aanka kariimka iyo sunnada rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam walibana muxaadaro isku mid hayaya
رسول إلهي الليل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث كصديق صحيح أو البخاري أو اليوم ما رسول الله عليه الصلاة والسلام لن صلاة كده نتكد مساجد هذا لا مسلمين كده نتكد قلت النبي إلهي ما لا إلهي الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان وقتها تسعة أربعة أنا مسعيد أعرف كذا كذا أوكي مسعيد كذا أوكي مسعيد كذا ما بقول إمام شهد لنا ذلك قال إمام شهد لنا نقول ما لنا قال ما قلت لنا مشكلة مسعيد كنت كذا أنا أقول اللي هو يصير اسمه أنا ما يبغى كلام عليه مسعيد كذا سيد ساعة فصار مسعيد مسعيد يورا كنت كذا أصلا كنت كذا الشهر كنت كذا قالوا أيدي في سكتاس إنهم كاس قالوا لا قالوا ما أنت ليجي إنهم كاس تليبل هتي مسلمون كساري إنهم كاسوا قالوا لا أيدي في سكتاس ما يبغى امتحان في السنوات النبي الله يمير إلى لما في تكذو صلاة كنا لتكذو مسلمين كنا نن لتكذو جمعي جماعة لتكذو قبل ذا أنا قاعد لوك عبد أخشي سهر أن تكذو ذبي هذا نقاري ولا نقاري نحلال كده قضتي نقاري نه أول نقاري ما دبوه هذا لا أنا عام حلال من أسوأ من يتقال يا ما إذا رسول الله من كسجال ورد وفكسوه مسلم ورد رسول الله ما إذا ولا لنا اللي يوم قوقا kordhay ma waa walin korkaana saarnaa korjay saarnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haye xadiidkan may kusugna dhafqaadayo fayde wafii ana almuslima bakuu muslimka eh laa yukraju min alislaami mis laa yakruju min alislaami islaamka makabaawo mismalka biyaw biirtikaabi dambi maa lam yastaxil lahu haddii dimbi maana korsa dimbi sugi lanki muslimka ayaa geegi dimbi kadhi walawisa ninka dhi gabta li kadhi wala diri كبائر بقدي وانا ما يبغى اسلامكم كبيان هتي اهل السنه والجماعه وانا المسلمين ان لن كاسو لن كو زيمباوي وانا زيمبا مسلمون وان كبهي اهل السنه والجماعه مذهب جو مكاس ما رغاس القران الكريم كا دل اس دلي وانا مسلمون بشاغا ومؤمنون بشاغا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما يدري من المؤمنين لله من الكافرين ام ارض حتى ولد قال ان المؤمنون بشاغا لما فرق المؤمنين كم هذه تقال معنا صلها باري الله سبحانه وتعالى ما يدين شبه الإيمان رسول مرك رسولك وركيدين ما يليها شاهدنا لم مسلم ما يبوها إسلامك مرك سهراو دين بك بايرا وكورس دي دكتتين هتي أصوب هلا تيسن هتي لن كده بوم هلا هاي زلود ما يبنا وجه لن كون على دين بدي شيء هلا ولا هاي بمهار أنتوين ولا لا يهار أنتوين هتي هلا كده من كلام نقدر ولا لا يهار أنتوين هتي هلا كده ولا لا يهار أنتوين هلا كده قال نقدر hoobasaas jirta lanka gaaliyo laakiin lan musume dimbi gali dimbigaas soo soortis maayo gaaliyo oo gaalma kana galo haye mayl leeha markii warkaas oo kaasay una kabanna وآلو كبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار عقيدة أهل السنة والجماعة واي تلك أهل الكبائر يا أمة محمد كمذا ما يبوانا رقرا يا وب إلهي كوي جايزيك لو مفهوم لكن لا يخلدون ويناقض أهل أمر كواريهم مذهب أهل السنة والجماعة وأقيدة الأنواع ناقض أهل أهل الكبائر أهل التوحيد هدي معاصي وبلد إلهي عفين إلهي هم فلا وفيكم وينفر ما دون ذلك لما يشاء هو فلا ورجاز ما يبغون أركم الكواري أو ما يبغون مثل كانوا أهل السنة والجماعة قيدري وتاسع هيا أماوي إن ما تو هديد ملاوة ده مركي معنا ما يبغون أرمال كواري أو هو بنرقلان إليه وهم موحدون يو إلهي وحدانا موحدين يند مدان لكن ذنوبتي وقبان لند مدان هاهي وإن لم يتوبوها بأي توب شأنه توبوا بنبيجي مكشانه بنبيجي الكوين إلهي واحد من اسمعين كرسن هو بنار لك رياو نار كلام بل كوار رياو ساسا يلديك هذه بلا أن توب لنا ما إنك كلا يعني نار كسو ساسا ما أنا ما يبغى إلهي أتعالى بتير سنة كلا يعني وإن لم يكونوا تائبين بيننا بعد أن لقوا الله أدي إلهي لكل من كتب عارفين المؤمنين يوقع إلهي يعني أبو سنين مؤمنين بين توحيد باتشون هديد إلهي لكل من آخر سيدا عذاب بالكوار يا ولد يوتوبون ولقون أهل الكبائر ذنوبتوك درش لها جازية نار طولها كسارة أهل التوحيد واي مسلمين واي إلهي أمن سمين وهم تفكاسوا أهل الكبائر وهو أنا ما يبوها أهل القبلة في مشيئة إلهي دونست صوفتية كسوغنين في مشيئة إلهي كلها سوغنين وحكمه إلهي هم جيه كسوغنين إن شاء غفر الله إلهي دي فلو دافع وابس دافع ويلقر إلهي قادر واي هيا وعفانه من شو أقيا دي فلو ما ينوال بفضل إلهي فلدي إلهي فلدي كما ذكر عز وجل إلهي سيشاري في كتابه العزيز قرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي شرقني والمتفالم مركنا تقل قاس ولا خسارك هتا شاغني بشفاعة الشافعي يلا خسارة لري ولكننا نقف ونكسر مانس في الشخص المعين بقوة معينة نارك عليه ولو ما ذكرنا فلا نشهد له الجنة ولا النار جنة نشهد من كنا لا نرى نشهد من إلا عن علم علم إنجلي غلموا علم إنجلي معين إلهي ما دميت بهم شيء جر علم سروا هبلو جنك عليه ولو نارك عليه رانا قيدة أبسونه والجماعة أيه ولا نشهد عليهم على على على أهل القبلة ذلك أهل القبلة اللي يقولوا شهادين كنا قدنا بكفر قالنا ولا بشرك شركا ولا بنفاق منافقنا ما لم يظهر منهم شيء من ذلك هذه وسادر عن أمور أو لو قالوا هذه أنكرت لم يشرع أهل التوحيد أو لو مشروع هذه أنكرت لم يشرع مشروع أهل التوحيد منافق ما أنكرت لم يشرع أهل التوحيد هذه وسادر عن ظاهر هذه لم كمال تهذيب
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nol daratan dhegaystayaal kulunku warsan qiiboojiya horaya ku guda jirnee mar kale iyo weliba fiirino madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan weliba usiriitaan ka nagday magaalada baydhabo xildhibaanaha maamulka koonfur galbeed oo muddoda magaalada caasimadda ee muqdisho roogeenna safarka kiija ayaa ku weheliyen warbixin ku hadalaasa sadalahan dhawaay iyo weliba kooyowka madawiinaga xasan cali daa'uud janeen fiiriye maybageeka magaalada baydhabo riitanka nagadey madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan madawiinaga iyo maybausi safar shaqanka maqnaayay magaalada muqdisho ee caasimada dowladda federaalk soomaaliya madawiinaga iyo mayba garoonka diyaaradaha ka dhawaayana kusimaaga madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano gudoomiyaha maamulka gobolka ikan degmada baydhabo iyo dhammaanba ururka haweenka qiibo jeeshashal duwan
ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka golaha wasiir xubnaha golaha wasiirada nala jooga ee maamulka gobolka kan degmada bahda saxaafadda dhammaan inta ka soo qayb gashay ee war-saxaafadeedkan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxaa halkan nagu isugu joognaa inaan ka hadalno ee dib u soo noqoshadii uu madaxweynuhu dib ugu soo noqday magaalada baydhabo oo uu muddo kooban arrimo shaqo uga maqnaa inaannu ku soo dhoweyno sidoo kale aan dib u soo dhoweyno ayagana xildhibaanadii ee baarlamaanka ee dowlad goboleed koonfur galbeed oo sidaad la socotaan fasax ku maqnaa fasaxaynina uu ku ekaa bishii labaatankeeda oo ahayd maalinkii isniinta ahayd marka maalinta oo khamiisa ayaa xildhibaanada intoodii badnayd ee fasaxyada ku maqnaa fasaxyadoodii ay soo dhammaysteen dibna ugu soo laabteen magaalada baydhabo ayagoo ka jawaabaya baaqi guddoonka baarlamaanka u dira ahayd in aanu soo xaroonno si aan marka howlihii baarlamaanka shacabkuna ay naga sugaayeen aan u qabano idinkoo la socda maanta duruufta adag ee waddanka uu maraayo khusuusan gobolladayna oo ku saabsan dhanka abaaraha marka insha allah howl baaxad weyn ayaa noo saa ayaa na sugaysa oo ah sidaanu aan anagana kaalinkeena inkastoo aanu horeynaba baarlamaanka xildhibaanada intii ka joogtay magaalada baydhabo ee gacan weyn ay ka fidinaayeen gurmadkii loo galay ee sidii loo samata bixin lahaa ummaddaas annaguna marka xildhibaanada intoodii ka maqneen insha allah ay soo wada galeen maalmaha soo socdana aanu dib u bilaabi doono howlihii baarlamaanka marka mudane madaxweyne iyo xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ee fasaxyadooda soo dhammaystay ku soo noqday magaalada baydhabo waxaan idin leenahay soo
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka golaha wasiirada golaha baarlamaanka maamulka gobol iyo degmo dhammaan odayaasha dhaqanka meesha isugu yimid madaxweyne ku soo dhowow madaxda meel gaarka maamulka koonfur galbeed baydhabo iyadoo nabad qabta iyadoo ummaddeeda isku duuban tahay iyada oo kalsooni iyo iyo muxuu ahaa yani isqabsasho iyo ammaan intii ay sii joogeen waxaan ku leenahay ku soo dhawow wixii warbixin ku saabsan xag maamul ah waxaan ku leenahay insha allahu kariim inaan si gooni ah u kala qaadan doono laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay imaanshahaaga waxaan kaloo soo dhaweynayaa muxuu ahaa xildhibaanadeena sharafta lahaa oo fasax ku maqnaa oo soo galay waxaan leenahay soo dhawaada soo dhoweynta kureed iyo mayba isu warfidiyaanka la hadalay madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasanow sheegeydan mayba usaxa magacaaday magacawowkii golihii wasiirada dowladda federaalka soomaaliya usoo dhiniga kalena ku hadalay dad olle ka hirhiri maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dowlad goboleedka puntland usoo sheegay iniyo diyaarangayin iniyo dadkaasoyti kula hadalaan maamulada shishal duwan oo haysadaan dadka kujeeda ha ku jeedaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
بسم الله الحمد لله إلهي مهد الله إله ومهد لنا إلهي نبدا نسيي إنه روب نسينا وكبرينا إن إلهي روب نسيو ومدان ما أنت روب وباهنتها إلهي وحن كبرينا إنه إلهي روب سيو هو عذرك هاي دباتها السنة دباتها عذرك إلهي كقاضو kuwa gaajada iyo rafaadka ku jirin ilaahay waxaan ugu baryaynaa ilaahay yaa wax walba bixiyee inuu ilaahay uu siiyo waxa ay ay ay ku nastaan oo ay ay ay ku sharafoobaan biidn illahi alkariim ee runtii aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo walaalnimada waa ku mahadsantihiin gudoomiyaha baarlamaanka iyo kusimaha madaxweynaha iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka iyo ururka haweenka iyo dhammaan gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo maamulka degma iyo maamul gobolba iyo dhammaan dadweynaha qeybo shiishalduun iyo odayaasha dhaqanka dhammaantiin eedeeda bulshada qeybasha shandu eedeeda siin salaame salaamta islaamka siinka salaame salaam ku baad mahad ilaahay iskule mahad nagaana nabadin dadka ku shaqeeyay nabadin waliba ku shaqeeyanaha ciidamada amisom walaalo uneena iyo amisom iyo ciidanka etoobiya iyo waliba ku shaqeeyana ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo haan koonfur galbeed runtii nabadanaas nuugule wal nabad laantiya wal suurta galaayo ma jiraan ilaahay wali ku tugana in ilaahay nabadinin ziyaadiye caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna waliba aan ka baaqana iniyo amisom ini jididka ciidamada dhammaantay ini jididka la furo ummadnimo iska socod helle haan dowlad diidka oo maalin walba dhibaatada kawada dalka laku laku tirtiro gaar ahaan xalay wali ku dhihi runtii baraaw eedeeda aan ku xogna haan nabadiidka dhibaatadii oo kasoo biyaan runtii ciidamada geesiyiinta oo isku caawiya runtii wali ballanaha ka mahadsantiin inta dhimatiin alagna harsan inta dhaawacantiin alla caafiye haan nabadiidkana waliba rajeeyana god kastiyo galaan inaysan la galaan way rajeeyana in waqtiyada dhow lahaa af jira dadkan oo dadkan dowladnimada aan diideen oo xabsi korka furan dadkun geliyeen oo dadkun iska socodka aan diideen ina jidita dhammaantay oo la furo ummado iska socoto caalamka lenka baaqana ummado ini lahaladeera daawo iyo raashin iyo caafimaad iyo gargaar qaybasha shaldown runtii caalamka eedeedaan ka mahadnagaana inta iyo haladeerin iyo geeka gargaarka iyo sheenan eedeaan ka mahadsanin dowladooy gargaarka sheen iyo hay-adoogii shakhsiyaadka walbii ummado soomaaliyeed qaybasha shaldown oo walaanjojo kaalmeeyeen runtii eedeaan ka mahadnagaana inta kalena weliba ku codsadaana ini kaalmadon iyo kaalmo lamada hadeersiyaan runtii eedeeda ama hasantiin hay-ado iyo dowlado oo kaalmada dhiiban eedaan ka mahadnagaana shakhsiyaadka oo kaalmada dhiiban eedaan ka mahadnagaana gaar ahaan maamulka iyo xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka horey kusimaa madaxweynaha iyo guddiga oo qabanqaabada oo gurmadka runtii dadaalka iyo kuwadaan iniyoonay wadankan dadka dhibaataysan waa la deersiya runtii eedeedaan ka mahadnagaan mahad ilaahay isku leh wayna rajeeyana inta dhimagna inis garbo lis qabsado xildhibaanaha takoya naftiyoon waliba ku codsadaan intiyoon dad soo dhagalaan walaal waliyoon gargaarayoon jeesi koran iyoon hadal koran iyoon hadalan runtii eedeedaan mahadsantiin ilaahay wali ku tugana in ilaahay roob iyo nabadnasiyo dhibaatoon ilaahay noobiy cudurkana ilaahay noo qaado eedeedaan mahadsantiin asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ka maamul ahaan waliba lanaa dowladda isbedelkan runtii udhi un horteedeedaan ka faraxsana wakti badanaa geedi socodka la hawadi oo in isbedel dhihi muddo sagaal bilood runtii maamulka koonfur galbeed iyo shacabka reer koonfur galbeedna kaalintii ku qaadeen isbeddelka waxaa ku bilaawaday guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeennadiisa iyo barlamaanka iyo federaalka oo cusub madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda hadii laha dhisay dhammaantay oon hambalyeena welina rajeeyana haanay dalkan iyo dadkan wal al wali dhibaato dalkan iyo dadkan ka jira haanay ku saara een dowlad wanaag iyo dowlad oo dalkan dhibaatada ku saarto jidito furto dadka ummadan soomaaliyeed adeegii lambaahna in qobadkiina dowladda nagato rajeeyana eedeedna aan ka kalsoono dadka laha magacaaway fadadii aana goradaw dad waajibaadka gududo koro aqoon leh kartaan leh waaye aragnimo aan leh inuu iga aaminsana dadka ha magacaawayna ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahan eedeed aan ka mahadsanyahay maamulka waxaa kaga aadan inay la hadlaan deegaanada sida kilanka shanaad gaar ahaan iyo dowladda etoobiya iyo maamulkeedana waa la hadalnay dukumenti aan u qornay magacayaasha dadka waa u gudbinay waxaan ka rajaynaynaa wixii dembi ku jirana in lasoo lasoo wareejiyo oo dalkooda lagu maxkamadeeyo wixii aanan dembi lahayna lasii daayo biidn illahi alkariim waana ka shaqeeyo haynaa jubbaland puntland waa kala hadalnay ayaguna kolley puntland reer puntlandba waa la xiraa ninkii qofkii dembi gala waa lila laakiin anaga ma aaminsanin in dad gobollada u dhashay si gooniya loo beegsado haddii jirtana dowladda puntland waa kala hadalnay maamulka puntland haddana waa kala hadlaynaa iyada naftoodana waxaan rajaynaynaa wakhti dhow nafteeda inaan tagaan rabaa waxaan rajaynaynaa haddii wax qalada jiraan in la saxo dadkaana la soo daayo waan mahadsantihiin
قلب الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل بقارك طلبك بسلالة ايه الفرقان
leo baraakodoo dhisbaday reed bakaarku alfurqaan leerawa inta alaafayl lishaaniya leeremiila injeed
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan afugazi agarshay dhanbasila
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo wiinooladareetan kulunka warsan qiibooje dhexyaha sideerni qodobka kale walibaa usaanagadeeya dalka soomaaliya guud ahaan walibaa ku teegana xilligan abaar haabandornaato deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya wali jaaliyado deegaanadan hakujeeda iyo anka henay inay ongargaaraan walaalo iyo xilligan ka dhibaataysan deegaanada koonfur galbeed ee abaarta saamaytay dakukoyti gabar soomaaliyeed oo deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya hakujeeda magaajeena leerow luul maxamed cabdiraxmaan weliba iyo deeq ankatirgaley dadka abaartaha ku bugtaali ee magaalada baydhabo roogo oo weliba ee dadka anka liidada xilligan welina dadkaas geeka idaacadda warsan guddoonsiiday deeqdaas raashiinka ah oo gabartan soomaaliyeed iyo hangmarsiidii warsan welina anka horeyntii goobta ku hadalay waana sharaxeeya zahra maxamed cabdiraxmaan oo ah gabarta kukoyta deeqda walaalihe oo iyana sharaxaasa beesada ero meele iyo kukoyti deeqdan iyo weliba qoysaska lankatirgali ee landhiibi kureedna weliba hadalla doone koo ku tirsan mas-uuliyiinta idaacadda warsan
luul maxamed cabdiraxmaan oo roogta norwen gaar ahaan oo roogta norwen gaar ahaan magaalada stringan deeq oo masaakiinti baahanayti oo dowladda koonfur galbeed an dhalati luul maxamed cabdiraxmaan han dhiibti ouna haka wareejini idaacadda warsan qoysaskii oo afartan qoys sida sidii madaas danyar inshal haaye walika wareejinayahe idaacadda warsan magaca bariyaan bulshada
annagoo ah idaacadda warsan ee ka howlgasha magaalada baydhabo waxaa mahad ilaahay ah inay maanta noo suurta gashay in walaasheen zahre maxamed cabdiraxmaan ee nagu soo booqatay idaacadda warsan isla mar ahaantaasna nin wakiilata ini uno ku guddoomno deeq iyo haska dardareen walaalaha jaaliyadda ee ka nool dalkii sweden gaar ahaan ariito magaajo leeraw luul maxamed cabdiraxmaan deeqdii hadhiibti dadkii masaakiintahayti olanka tirigali ideeray afartanka qoys haanasoyo haayeen bogtaali ha kurooreen abaaro ku jaraan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo odoaayaan ilaahayo bedeljo wal kheer qabo silayin iyo idaacadda warsan ku tabeen deeqdaasna may bahaytay deeq iniska jarta bariis sokor saliid jirigaanna taasoo lanqiibii ilaa iyo qoysas deeraw afartan haanaso on badan maata danyar ee lama fasa oo iskiigdo beeragijo abaarsadeen sidaas daraaddiye qof allaale iyo qofkii ka nool koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba caalamka intiis kale oo un damkadaw dadkun sida walaaleen luul cabdiraxmaan yeeweeli walaaliye zaare maxamed luul maxamed cabdiraxmaan yeeweeli oo yahaan wakiilati zaare maxamed cabdiraxmaan oo kale waliba luku helay khayraad bara badan oo nin hoob idaacadda warsan ena walaagiyo nin wakiiladan sidiiyo anka tirigaleenya dadkii lafadaay andeersini mayba codsi andiraane iniyo dadyo walaalnyoyo ha gargaaraan waktun adag oo shidida badan laka jaroon iyo sidii unku samadka jiilaayanka dadaalaan jiilaalka dabayaaqadiisa laka jara dadkii hatuwili bogtaaliyo dareerta weliba ha deerohayani beledka baydhow hoo ilaahay roobna sii beer hata la abuuri inti laku falaw hatana lahaku gooyow digirtiya intaa deeraasaba dadkii dhatum leesheeyin saddex bilood yaa ku dhiman hooli kow maroogda wayba ku codsadaane iniyo deeqooyo walaalnyojohan iska dardaraan sidaas daraaddiye maybaan lahaa kol ilama dadkii isinsi geekisiin baahanyin inti gacmo shisheeyo hoorsada lahaayeen sii luul cabdiraxmasiil maxamed cabdiraxmaan yeeweeli oo kale aan dhaqamo ilaahayna bedelje khayr qabo sansiye wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
mayn dhiyan mas'alo dogongo maynin dange mas'al rijaalu malhureen internetna myfi 4g lte ma aragni ima dheegna mugdi uulshayu ma gordow imay haayegna mareen fayle mugduluku kubahaw maylatoo ahaa adeega myfi 4g lte markaatama doontuu lankii midagdiiska gobsada myfi 4g lte mataawiyaane mar horli in sheegay inii mas'aladiiska weelaw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyu myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online niniska faanow ay koo moqanaanay adeega myfi 4g lte bad i bere beled ii baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo aad roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu-ideerba guur interneeda usub global interneeda sidii galeytihan lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega casriga ahoo usub myfi
idaacadda warsan iyo wilnool daratan dhegaystayaal kulanku warsan qiibooji ee dhex ayaa ku guda jirnaa dhowaan dalka maraykanka waliba laha ku musaafiriyey soomaali badan oo dalkaasa kuseeti gobollada dalka soomaaliya walina dhallinyaraha ku jeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana magaalada baydhabo oo ku mid haytay dhallinyaradii laha ku musaafiri dalkaas maraykanka iyo idaacadda warsan habooqdeena walina iyo ku hadaleena dhibaato markaasa dhiniga iyo nolola tiitiyo ha wajahday kureed markii magaalada iyo sheegeen in sidii iyo fadaayan iyo ku waayan oo weliba soo dhoweynna iyo unku helna saas oo kalena sidiiyo sheegeen shaqo abuurna nin samayna xilligan iyo shaqalaan magaalada baydhabo ka hayta
magahay meleeray maxamed isaaq caliyaan aliinkase dadkii reer baydhowey ahaa weybu meleeray dee dhalinyaradii maraykanka laa ku tarxiili ahaa ma rooge meleeray aad muddo oo muddiyara rooga bil camal rooga dhalinyaradun kale ha ku horeey aniga ku horeey marka meleeray may fadaanay geedka ku hadalna arrimo meleeray oo mar- muddaha ina noqotay ani shaqsi ahaantay dhalinyaraduna hadda ka dhiidi mid ku hadal fadaaya meleeray may noo haysata meleeray dhinaca maamulka hegshe caqabado badana noo haysata muddo wadan wadanka may ku moqona muddo badan ku moqona muddo ilaa iyo siyeed sano camal sagaal sano ku moqona meleeray dee may eka kasa iyo inta ku koyta iyo baasaboorka maxarayay kor way buu ahaa meleeray dad badan isla koyna markii hadda maraykankana noo sheenay dad ka badan oo isla koyn walba maamul walba dadshaysi faylaan qaabili jubbaland dadshaysi faylaan qaabili somaliland qaabili puntland qaabili banaadir galmudug kulli una shaqs ahaantaana geeka baydhow marka unu koyna xitaa may haytan iyo inta ku koytan iyo ma etin iyo langna eri male maamulkeena mehe maamulka xamarna mehe gudbeena antiina meel eray maamulkeena aan gudbeyni listiga iyo siin ku warhaayeen haddii lacala isin meel eray koonfur galbeed seetan iyo walwalba siin ku warhaayeen ilaa hadda walna noo warhaayna ma arag baasaboora xaraysada faday meel eray haka baare ay ka kase wadankeena dhaladee koy gobolkii khaasatan aan ha ku jeediya koy ilaa haddana wal qumon aan haayi male meel walba way ii dheganya marka may fadaaya may codsi indirsaday meel eray gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada iyo gadoomiyaha dhalinyarada dhalinyaro badan ku koyna ilaa tumo camal deeras xaaladana xaalad oo wala ee waa iid oo xun waay may fadaanaha sinka dhaqsiya badan arrintaana ku hadalan si gooni aan ku hadalan okay tan iyoonay intiisan qoyteen wasaaradda dhallinyarada iyoonay gudoga magaaladaba kulan luweel la teena maya ilaa had wal kulan lawaal dhina male wala hana xariiri male unan meel una ku weydiyaano ma- ma kasaanoba meel una ku weydiyaanoba male xafiiskii oo haddii kan magaalada baydhabo migrationkiisan xiriirba la sameey waay teen oo siin suurtagal waay tii kan xamar eh, markaleed qadka teleefonka la xiriirtana xamarhaa mar walba unoo intirognaa na xariiriyaaya walba waa meel era idaacadooshu ana xariiriyaaya laakiin mayba iyoon haniisha immigrationka xamar ma haniishaagay listigiin oo intin isin etan oo kujeeda koonfur galbeed gudbiineen meere systemka ka jira lacalla haddii baasabor iyo walba xaraysaasan higa ku xaraysaasan intin hoo kaynin mene neere systemba maninka jartan lahasiin gudbiimale damiinsheena jidkohona marow askari ay dhegan ay ka kaseliilay gobolkeena ka dhaladee roog degmadeena ka dhaladee roog
hato qorshihii kiikaada kii eedan nafs ahaanta markii lagu hadalo eh, haddii ada fiirada eh, ama ku sugan magaalada baydhabo adina tilan baydhabo ka dhaladay waana eh, muddo kumoganahay hatireedan ka nagadi nololatiida rabitaankii ka eedan inaad magaalada ku tabto baasaboorka laaban samaysataa masi magaalada kasii sugnaato baasaboorka leed hel magaalada inteen rooga yaan samaysaday baasaboorka walyaabo badan meel eray waa ganacsi iyo diba insuubsada fadahay baasaboorka mayba la ihirayn xitaa meel eray salaama banka may ereen baasaboora koo fadaan daabshiil baasaboora koo fadaan baasaboorka waxyaabo badan oo khaas in iya ka suubsada fadahay meel aanan jeedi male gobolkee koy gobolkee roog dadkee la roog dadkee walaa qabaan la qabay ama baahnaadeen ama dherganaadeen okay ka wasaaradda dhalinyarada iyo eh, madaxda koonfur galbeed inta may dalbada lahayd may ku dalbada lahayna aramogan oo ka dhalinyaro ahaan horta wasaarada oo dhalinyarada may ku codsadaan dhalinyaro badan oo una e si dhaqso ah intinayn la kulam oo aramogan wal ku qabada xaaladan xaalad eed oo xun wa ka dhalinyaro ahaan wasaaradda ma in sheegay sin ka dhaqso badan intinay la kulma oo kulanay la waaldaga oo aramogan walaahi xaaladan in sheegna Eh, markii maraykanka laa koo tarxiilay ma xilligan donald trump laa koo tarxiilay mise koor baa ku gudubtay maya xilligan xaaladan la suriyo hal san iyo siyeed bilood camal xabsaa ka jaray waybu ahaa oo maylaha in tarxiilahin sharcili in diidi muddo muddo xabsaa ka jaray markii dambe dowladda may ogolaatay ma hayn suu baday travel document may eran ah mayla eray ka naqaana wadankaa la kiin naqaan dowladda soomaalina saas ay aqbalay okay ka dhaw idaacad warsan ee magaalada baydhabo magacakii kana ninka bilaw haa walaal eedeedaan dhowo magaalay maba leeray maxamed ismaan maybana ka maga dheera maxamed gurayle
Eh, maxamed gurayle magaalada baydhabo baa ku haytay
magaalada baydhabo mayba koy balaan balaan eh, tum- tumila- tumikoti meelwasa koy muddo kooban keliya ka sugantay haa walyara rog lama wiig ama la rog hata okay maxamed adeeda fiirada eh, guud ahaan soomaaliya xilli sahagalle maraykankana bay ku tabtay
wallaahi niyow soomaaliya waa hore inka damboytaan magaaladan ka dhaladay khaasatan xaafadan hata idaacadan ka hadlaa ka dhaladay shantijida degana marka wadankan in badan ama oga siyasan amar hata kuma gana maraykanka dhalinyaradii galay ma bahataniyo share lahan diiday oo haddana armay donald trump saameey khaasatan maxkamadooy wadankaasayna mayba meinaha nintiigsideen oo share ninka diidaan anti deegaanadii isinku koytan meinaha hata nabad ku jarta maamul goboleed oo south west leero uu ku- ku dhisan yahay oo madaxweyne shariif shariif shariif xasan kuweeyey amnina kujaara dadweyne qaabilahay migrationka maraykankana migrationka soomaali streedanka xiranyin walwalba dhallinyarada lamba micnaha deegaanadu isku kooy streedanka xiriiriyo
markada fiirada taas adoo magaala tareedan kanagati xiligan walyaabo warsan hambooqateedu kacabadaas oo maamulkan gudbisa hitimeed wallaahi niyo dhibaatooyin badan oo ku cawdahayna un wadanka ka cusubna wadanka ah, system cusuba system cusuba ku jar waaweynu roogni da- dawlama ku jarna wadanka hadda dawli ku jarta hoogaha kala dambeyn aragahayna marka kastoo mayba ku mayba ku cawdahayna dhanka amniga ciidamada oo micnaha marwalba nileyin anta ku qoytan amiinka hata lan sooda korno ma oo ata halay haytu no hasoo nanag oo badan inta ku qoytan neer marka walaas oo dhan boona inkastoo wadan nabad u ku qoyni khalkhala ku qabna saasatana nimanka migration ka hamar markuun ha ku tabnay ma bahniya harigireena nimanka migrationka baydhabo jiroogan amniga ah, kuwa booliska kuwa sirdoonka walwalba maynaaraan inti xaaladii laku warqaba dhallinyaradii oo koonfur galbeed ha ku jeeday oo hata dhanka gobolka baa in socdaan listijo dhan lan gudbiyay gobolka baa immigration jay
markii la ilaamo amaankada sheegti taliska degmada baydhabo kan xaafado intaba eh, markii la ku gudub immigration ka marlaasiin kariir ku sokow intiis intan seeteen oo saldhig weyn mise xarunta kale ee sa- stationeryska mise eh, xafiiska oo xaafada dhati ilaamo amaankan qaabilsan intaba la xiriirtana niyow ma la xiriirin inkastoo una ma- maba ku warqabno qaabkana la xiriiro walaas oo dhan boona mayba fadaana dadnoo caawi maadaama wadanka in badan kuma qonaynay oo hatana weji cusub unanka koyni walaas oo dhanna noo caawiyo fadaana dhanka amniga walwalbana noo caawi marka arrintaas eediyadan ku awdaan maybana fadaane maamulka degmada iyo go- gudoomiyaha dhalinyarada an alla inta arrintaana khusaysa gudoomiyaha gobolka walwalba inta micnaha arrintaana iyo kuwar qaban se allaasi maamulo kale dadyo han dhawaayan unin hanin dhawaay puntland dadyo qaadati diyaaradaha mararkuu qaadi street garoyle ku deji somalilan qaadati galmudug qaadati dadyo dhan qaadan somalilanka dadyo qaadan una markii hata unta koyni jeebka anaga koyni laakiin dadkaasay maamuladiyo xamaraya dadyo qaadeen diyaarada khaasa ka qaadeen yalika jeymail ku kooyan unanta jeebka anaga koyni saasatan ilaa hata langa micnaha xaaladan noo waraysiday intiuna inta koynin kulley hata kuwaan maamulka ku warqaban waayo nimanka migration ka hamarnayn sheegan intiuna dhan listigaana lan gudbiy maamulka gobolka baay magaalada baydhabo koley may moogaa muddaada tumuusanaya yaa mooga markaan wadanka maraykan ka seedi dhibaatooyin badan marneeda bee qarashi walwalbi oo baxi wadanka maraykan ka seedi markaan meelaana seedi muddaada keenaan lama sana camal eh yaabsaxaka jari een hana oo ma arneeda xaaladda isku faylata ma arneeda banaanka inaan bax aan rajeeyay iyo ma arneeda dowladda soomaaliya weliba ma arneeda travel document hayn saarti een ambassadorka soomaaliya markaan la hadali mayba erahin een wadanka nibada ka jarta dib u dejin alkiin suubiye een ma arneeda wadanka isku kanago yari
ku horanteeda gilikiinkiirna ee ambasadorkana la xiriirna baydhabo iyo ani guud ahaanba soomaaliya
waayahaye bishaar mayow oo waraysadaahi dhallinyarada reetaanka nagatii deegaanadiiyo kureed markii dowladda maraykanka iyo ka dhawaagtay in soomaalida dalkaasi ruugta iyo reedhan naga doonaan oo ku hadlaayeen dhibaataha wajahday dhinigiiyo nolola titiyoona markaasa caqabad hala daristii iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ku dhugun sidaasin guud ahaan beedkaaseen dambe ee barnaamijkii kulanku warsan idaacadda warsan hamiidnimadan kula dararteen barnaamijka mukhtaar iyo hasaari cabdulaahi nuur aadan isna dirisiyahi dhaayowe farsameeya intiinu kulankun kulanka higreedan ku kulmi doonnaa mis dhaafne hamiin feeda
omo nadiif basura abo geedka dhardhigoba isdaartay maag basulaha karti adigoo jadiidka intaadka warti may wara deerey lakudhidhigoya musmama jarmay ma hindhoo ku jirinta dharka kii keena dhegadayle wah aman hayna mayred mashanka nuuren wara oomo nadiifa laka dhegaysan nuuradi wa ooma nadiif aasuwa may fol aasuwa haddaba lama kunga haysadee kunkooy unagi oo gaaday oo kun hayta soo hagaaday hayinka dar inibal mooshiidii waylisheneeye yeedo lama lama kungaho baakada nusnusye e la مشاني لم كنتم جرام إيه لم هب هو قاعد توب سيدكم ما تداري سيري باكر هان لايف هو لم هب قاعد سيدكم دي بس ما تداري ما بقول Ame.
ما يدو أيام تم وجه كروه Haddaha gade Poland ninkana seehiyey.
Oman nadif nabunshi hataw nocshe may aragaw Norway i Jarmal oman nadifa taal nugaal i boosaasa naasaha brood i hargeysa omo nadifa taal naafashe way aragay nadaafadiya saayidaaha nang arigi ma dhaafaw omo nadiif Oomo nadiib nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugiina kranakrowo lukunooga tiinalayka kuweela siiyu oomo nadiif danyarta niidiyo linweelay baakidii ooma nadiif hayti lama nusnus lahankaweelay nusko geeka alaabtinka nadiifisada nusko kaleena barhiyeeyaha lamaada nusnusna beecsho sidii baakidii leya sidukun leyaha ganacsatadana nusqaangmiinka kooya nuska shaleedisna lamakun leya nasiiba aan heleenna bulshooyi taas niidin geliya oomo nadiif iyo weliba isinkuhelo koortaana gobolada soomaaliya sida baay boqool gadi jubbooyinka xaruntiyan kuwinya weliba iyo kiyaale beledka muqdisho bakaaraha koorijeedka hormuud telecom kula xiriir telefoon lambarada shale ewerli hal lama afartii afar soddon iyo afar afartii sade ama ewerli hal lama afartii afar soddon iyo afar afartii afar haddaba bulshay balantaan waliba
halow haa hamdiya haa haa idheegaayte safayla inte roogta xudur hudur a ar hormuudna geeka fasiixsan taleefanje may warreedkay ka hadalaas laybakaale fiiri wali weelasa ee halli haliimeelu ku heli kowdhe hanago iya hayee haatay walla isgaarsiin la hubu una oo haanshilay salaan kaga qoraano hoomeen dhidhii bidaano habartay iinka jeylay guraana isgaarsiintii haniinka marhiday hindhowna ka feedanay ka hasalnay ka habriirni ehelkaana halowlay hor ku eraana hormuud telekomo walle haliintiyu eheliintiyadahe hadal fasiixsano hururkurrugii hawu hawu un lahayna lankeed lahadalaas wal hortarooglay adaka aalasa iwilii babeesa moobeelka laakiin kiridaayo madiibo horleeda kuka edeegdaasa hormuud telekomma anta kale laku hele walle haliintiyu ee haliintiyadahe gsm ka hormuud telecom wayba ku helaase adeegyadii inka dambooyen alamka la kixiisayaay sida efoger sms service dalmar international rooming oo eh adeega wareegow ka isticmaalaas moobeelka walba aad roogda kaarka la hogow samakaarka hormuud e e v c balaa service moobeelka qaado isku dhiib biilata sida biyo korontada iskuulaadka i walilimid eh top abiyu account easily callback adeega lenlenku mayba kuwada hariiriyi korte lamalang ilaa iyo sadilang call waiting e call conference ba hormuud hooliya siduwa kahirinaaneen shaqaalo la hubo xirfadiyo sarayto reer awtariinbowi reer haaweyle kaneebsadi haanhayne hawada hukumowje hadiignamo lahambaray hoodan seet walaayad fadaasa madiibo horkiin ku weelayan isgaarsiin layska hadlaayo korwa hormuud telekoma kihirinanoy regi hanraabdhatiyo hoo adbeedsida lambaran fadaana kookadhiido lankana hanagooshe hanuu ungordaana ambaxaasideeya waan ka xujaayow hal afar hal ama hal afar lama hudhudsi halowledhe madiibo beedsida horlaakinka nage walaay faahfaahin kalo intaas dheer kula hariir taleefan lambarada shalay hal eber hal hal afar lama hormuud delar jesti telecommunication network in somalia
mahdiga beriga berigatiyo hogole bogsiyayaan allaga baahan kokorborooradaaye ebidkeey babaadhamaaye midambilaaw midambilaaw miince kokorborooradaaye ebidkeey babaadhamaaye midambilaaw midambilaaw miince beryaalkuma arigay wadhibaal guraayo beerkay gooyaayaan beerkay alla beerkay beerkay gooyaayaan beryaalkuma arigay wal'ibaal guraayo beerkay gooyaayaan beerkay alla beerkay beerkay gooyaayaan may inku baraden imbiidi may inku baaqadeen may inku baraden imbiidi may inku baaqadeen may inku barden indiri may inku bahabe may inku barden indiri may inku bahabe
waa tahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee nurajara tan mawjadi fm tisiye tunsiye dhegeysta magaaradis oo kageeda mambaydhabo iyo baaraja goboda ka soomaa dhegeystayaal walba isina dhegeysta haatana asdabali guud ahaan way badan tahay gabagabana dhegeystayaal jadwalkii kan idaacadeed oo sahnayn bilaawday tomay lamaa saanti amero dhegeystayaal oo nimadan jadwalkii kan idaacadeed yaan taha ka afmeelan intii raabto tomay lamaa isaayo barkan reedon kurmaana way basiin ku tabanaysaasiyo